haatan waa barnaamijkii kale xiisaha badnaa ee cawayska washington waxaa inoo haysaa saare cidlanuur
ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena cawayska washington oo aan caawa idinku hayo qodobo aada u xiiso badan
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب
aynu ku bilownaya silsiladii maansooyinkeena macalin ciise waxay toddobaadkii hore inoo taagnayd maansadii magaceedu ahaa yarta miyaa la meherxaday ee ay inoo soo gudbisay munawadani oo ah gabadh hal abuura oo ku nool u k hase ahaatee waxaad moodaa maansahayahanadii toddobaadkani la soo xidhiidhay inay gartii muna qaaday dhinac qura uun ka joogsadeen oo ay yidhaahdeen waxay qaaday gar eexo hase ahaatee waxay hilmaameen inay sidoo kalena tidhi meherkaasi looma dhammayn si kastaoo ay tahayba haddii aynu isku dayno inaynu dhammaantood u jawaabno waxay noqonaysaa in barnaamijka cawayska washington uu habeenkaa caawa intuu shir jaraa'id qabto arrimahaasi ku faahfaahiyo balse waa ramadaane aynu dhexdhexaadka iska taagnay waxaan marka soo dhawaynayaa cabdikariin oo isagu inoo haya maanse magaceedu yahay masalo cabdikariin kusoo dhowow barnaamijka cawayska washington magacaagoo dhammaystiran iyo waddanka aad joogtana noogu bilow waad mahadsan tahay saare ciidla nuur waa magacayga oo saddexaan cabdikariin siciid umal waxaan joogaa darmstad germany dalka jarmalkaad nagala soo hadlaysaa cabdikariinow bal hadda maansadaada magaceeda iyo halka aad maaragtay doonaysa inaad ka ka abaartid waad mahadsan tahay saara maansadayda waxaa la yidhahdaa magaceeda masalo waxa ay u badan tahay su-aalo yaryar oo kooban waxaan rabaa inaan la wadaago asxaabtii iga horreysay ee qeybta ka ahaa silsiladii ina macalin ciise halabuuro badan oo iga horreeyeyna ay kamid ahaayeen marka rag badan ayaa ina macalin ciise siyaabo kala duwan habla qaar baa yidhi odaygii baan is aragnay halabuuro kale waxay sheegeen inay gabadhii is arkeen marka waxaan isyar dul taagayaa ina macalin ciise laftigeeda oo ninba wax ku sheegay ninba meel kusoo arkay inta badanna maansadaydu waxa ay u badan tahay su-aalo waxa aan ku raad joogaa horta qofka ay tahay ina macalin ciise waan gartay marka waxaa la wixii su-aal madaxaaga ku taagnaabaad maansa kasoo samaysa aada iyo aad bal hadda annagana aanu kula maqalle soo da cabdikariinow maansadayda waxaa la yidhaahdaa mas'alo waxayna ku bilaabantaa sida tan giddi maansayahanada mudaniya marwabalow marka hore salaan guud marka xigana heedhaha waanigii maqnaayee magaalada ka dhoofee miyigeenii hooyaiyo minankeenii gaadhee sheexii madheedlo inta uu gugii miray miiraale ku onkoday mahiigaanna uu helay maansheeyey roobka jirta oo magoosho ubax iyoman bixiso dadku wada mushaaxo xoolaha ku maalo mashaqiya dib ooloo mahad eebbe lagu jiro anigoo maraagii harkiisii macaanaa maandeeq hashaydii maraqii ka furaya murtidii khaliif iyo maansadii uu curiyii yarta ina macalin ciise magaceedu yihi mar is idhi ma gabadh baa marna idhi maxaas baa marna idhi khaliif baa maqalaba maqalaba a bixiyo dunta loogu marayo muti loogu hooya isna ina macalin ciisada nimanbaha mareegaha marinada bulshada iyo madalaha caweysyada matalaad ku sheego muna loogu yeedhiyo maryan ruux maryan weeye ruux yidhi midna waa mulaaxiye yartu muxubo weeyo maalkii adduuniya maadhiina lagu waa miimkii kusoo tegey goohena markiisuu murankabaha murankubaha joogay iyadoo markhaati leh may gelin aroos oo meherkoodu muu dhicin maasidii kusoo yidhi mar kalena munaa tidhi ina macallin ciisada oo masaafo dheer baa moodhar loogu qaado gudcur iyo madoobaa midig midig laysu dhiibo yarta miyaa lama herhaday anna waa markayge aan niida dhuro oo dayda aan magaabsho bucda aan u dhaadhaco mas'aladu waxay tahay horta ina macallin ciisadu ma mid aan la dhalinoo mas-uulaga ahaynba horta ina macallin ciisadu mahuraan walaalkeed ma joogaa ma maqan yahay mise waaba meytida mar hoba mar horeba la duugo mo lagu miisay ciiddo mawlahaaba oobsaday ina macallin ciisada ruux lagu masala iyo muugeeda midabkeeda iyo dharar maqalkeeda yeedhmada maankaygu diidiyo macnaheeda garan waa adna maxamed caliyow shaaxaygii midiga mataankay ahaayow ina macallin ciisada bal maree warkeedaoo mawjadaha badweyntiyo maraakiibta soo saar waa gartay marka qofka aad fariinta u dirtayna waa ayee tiri maxamed cali oo adiguna bal maaragtay si ay kula tahay kasoo jawaab waa nin aanu saaxiibnahay oo dee isaga laftigiisa aan leeyahay bal ina macallin ciisada ninba meel kusoo tilmaamay haye
adna bal markaaga bal wax bal meel noogu sheeg marka ma nin maasayahana waa nin aan haa raggaa maansiyahanada sugaanta ku dhex jiraa marka waa waxaanu maqli jirnay gartay ina sanweynaa loo geysan jiray xaajadu markay kaa murugto waad ninkaad u geyso aada iyo aad
bal waynu ka warsugaynaa aada baad umaadsantay cabdikariim aad baad umahadsantahay adiga saada adigiyo barnaamijka iyo asxaabta igu horeysaba aad baan idin salaamaya رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترقب سبنا صيامنا ونلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترقب سبنا صيامنا ونحب waa hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena caweyska washington wiil iyo gabadh ku nool dalkan maraykanka ayaa muddo dheer xidhiir haasaawo lahaa waxay sannado badan soo wada qaateen iyagoo sugaya inay mustaqbalka qoys noqdaan intii ay dugsiga dhiganayeen waxay noloshooda oo dhan ay u qaabeeyeen sidii ay reer u noqon lahaayeen hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay markii ay soo gaadheen himiladoodii ay isguursadeen aroos ballaadhanna loo dhigay kadib ayay gabadhii shil gashay jug muuqataa ma soo gaadhin balse waxay arrini ka taagan tahay gabadhii waxay weli isku haysataa inay tahay gashaanti oo aan la guursan faahfaahinta sheekada waxaa inoo haya xuseen barre aadan oo haatanba istuudiyaha ila jooga waa tahay saara aad baad umahadsantay marka hore qisadan waxay ku saabsan tahay eh, wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo eh, dalkan maraykanka u dhashay oo maaragtay aroos ahaa dabeetna waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a iyagoo ku tala jiray inay ka guuraan gurigii ay deganaayeen markay muddo sanada isqabeen ayaa gabadhii baa shil gashay dabadeeto een, ninkii baa lala soo hadlay waxaa loo sheegay in xaaskiisii shil gashay kadib een, dhakhtarku tegey xaaladeedu arkay wax badan may qabin markaa maalinta xoogaha juugaa madaxa ka soo gaadhay waan gartay laakiin dibta waxaa ka dhacday markii dhakhtarkii kasoo baxday adiga xusuustiiba ka guurtay ayaa wuxuu dareemay in xusuustii ka guudh- ka guurtay marka xusuustao dhan ma aha haye waxyaabaha dhow ha ayaanay xasuusanayn laakiin wixii carruurnimadeedii iyo carruurnimadeedii way iyo dadkii oo dhan way xasuusantay laakiin waxa hadda dhow ama shalay ama daraad ama sanadkii hore dhacay xasuusan tahay. Way ma yimid.
xasuusan karto haye marka qaybta xusuusta ee maskaxda qaybta dhow intii sokoon baa laga tiray ayaa masaxmaysaba maya way ismasaxdaa haye dabadeeto een, waxay ilowday Hmm.
inay aroos dhigteen oo isguursadeenba inankan oo isguursadeen waxay u haystaa weli inay sheekaystaan muddo mudday sheekaysanayeen mogta hahe inta inay isguursan haye ilaa yarantoodina way isaqaaneen waan gartay marka intii hore way xasuusataa laakiin arooska wixii ka dambeeyey waa u gooyeen uma bilownaba haye dabadeeto wuxuu u sheegay ninkeedii inay is arooseen oo ay aro- aroos ahaayeen Mhm.
si walba wuu yidhi wuu xasuusin kari waayay dacjaladii iyo sawradii iyo wax miyaan la daawatay ma jirto way ilowday
hal waxba ugama tarin Hawdha.
haye marka waxa een, uu go-aan ku gaaray inuu aroos dambe u dhigo dib ugu dhigo haye arooska waxaa loo ballansan yahay bisha august ee soo socota bisha sideedaad ha kowdeeda in dib loo dhigo haye laakiin waxaa dhibi ka taagan tahay wax alla wixii dad la casuumay ha qof garan maysa iyo wax alla wixii dad la marti qaaday haye in dib loo marti qaado iyo sidii looga dhaadhici lahaa reerkani waa kuwiis guursaday dib baan isku guursanayna kaalay taasi dhibba ma laha waxaa igaga daran inayba garan weydaba marti sharaftan meesha u joogtay qofna uu wejigiisa ka garan weydiye magaciisa Ta- taana waxaa kasii daran Mhm.
hadday arooska laftiisa ilowdo ka waran ka dambana ilowdo Ah.
waaba hawlba aad baad umahadsantay xuseen Waa tahay, adi- adigaa badan sahlan رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا markana waa qaybtii saddexaad ee waraysigii fanaanada caanka sahre axmed maxamuud sahre halgan ee sahra toddobaadkii hore waxay inoo joogtay iyadoo ay ku dhoofiyeen sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii abwaanada waaweyn ee kale ah hadraawi cabdiqays iyo allaha u naxariistee gaariye oo aad tagtay dalka faransiiska balse intaynaan noloshaadii cusbayd ee faransiiska u gudbin aynu ku bilowno hees erayadeeda ay ka mid yihiin halkaasaad mare ha odhan waxaasaad mudan ha odhan waa hagaag sahra intaas haddaynu heestaa kaga nimaadno bal inoogu bilow haddaba noloshii cusbayd ee dalka faransiiska aad ka bilowday sidii aad ku baratay afka waddankaasi oo dadku sheegaan inuu yahay af ka mida afafka ugu adag ee dunida lagaga hadlo ee iyo dabcan haddii ay jirto cid ku soo dhaweyso kugu gacan qabatay sidii aad nolosha u bilaabi lahayd waxaa jiray eh, dad halkaa degan oo- oo eh, de muddo hore inan shukri xuseen joqor laydhaa iyo nin mustafe maxamed nuur amaan laydhaa ayaa si fiican horta dadkiina soo dhaweeya oo dadkaanu ugu tagnay magaalada eh, lyon laydhaa dalka faransiiska dadkaasaa jaanis na siiyey inayna caawiyaan inayna dee guryahooda ma- eh, naga siiyaan meelaan seexanoon aada awalka waan u haynaa halkaasaan ka bilaabay marka markaan sharcigii helay dee waxaan waxaan isku taageerayay inaan horta bal dadkan aan la noolahay aan fahmo
haye
marka iskuullaan galay iskuuladii baan dabadeedna afka dee intii aan ku bara waa af aada u adag oo xataa ku hadalkiisa iyo dadka u dhashay baa intaa dictionary isaba sida waa waa af isbedbedel badan laakiin waxaan ka bartay intii dee aan ku ciilbaxayay afka waa inaad markaad barato au noqdo afaad ku ciilbixi karto wax ku iibsan karto dareenkaaga ku sharxi karto wax ku jebin karto Mhm. haddaad dhakhtar u baahato aad muraadkaaga ku sheegan kartid Haa.
iyo sidaad u xanuunsanayso waa run iyo saa dawbadkaagaba u caawiso dawbadkaaga ku dhashay kuu turjumaayo mid subxaana lama waan gartay marka ciyaalkaagu xaggaasay ku dhasheen ood carruurtii u horreysay ku dhasheen Ah, mayi inaa curad inan baan lahaa axmed waa ciidanka faransiiska waxayaan badmareen weyaan si waa mareyno afar naarkaasaan ku dhalay waan gartay markaa hooye aad noqotay nolol cusub bal iiga waran sawir iga sii sidii markaa aad ula hordamaysay ma- nolosha maalinta horta hooyaad noqonaysaayo waxa weyaan jil baa ku saaran oo mas-uuliyado waxa weeyaan adigoo lagugu qalay halkan iyadoo lagu qalay oo ay ay maxay ahay leeyahan dhowr bilood joogtaa lagu odhanayaa waa umun laakiin adigu shan cishe kabacdi waad ilmo yaraa laabta kusoo qaadanaysaa Een, nolol bilaa naxariisa imikaaba nasashay igu horeysa inta labadaas sana in somaliland soo guuray ayaa nasashay igu horeysa sida kale dee waa inaad wadankaad joogta aad ka shaqayso anuga shaqayntooda dadka waa inaad dhex gasho si aad dee maxay ahay leeyahan aan lagu odhan dee waxaad ku nooshahay waxaa cayda la idhaahdo ama dee maxay ahay leeyahan anaga eermiyo waxaasa la idhaha marka waan waan waan shaqo active oo had iyo jeer shaqeeya Eh, waxyaabo badan bay ayay dee challenge bay ahayd waxay ahayd waxaan waa inaan ka soo gaaraay ahayd waan gartay een, sahraay waxaan arkay een, dee adoo haddana ku heesayaba afkii faransiiska oo kooxo kale oo dhaqanka iyo hiddaha eh, aan u malaynayo inay meelo kala duwan ka yimaadeen afka faransiiska aa ku wada heesaysaan Eh, dee qof wadankii isagoo ku cusub dadku inta yare muraadka uleeyihiin baa ku adkaata marka sidee kuugu suurto gashay ilaa heeraad fankii iyo kaga qayb qaadan kartid waxyaabay dhaqdhaqaaqii wadanka ka socday sare faransiiska waxaan waxaan ku idhahdaa maadaama aan afkii faransiiska ee ku hadlayo heesayda fankayga waan idinku macnaynaya laakiin af faransiis idinkuma heesiiyo marka heestaan u macneeya waxayda hadday jacayb tahay hadday wadani tahay hadday macayb tahay waan u macneeyaa waxaanan baraa inay ila heesaan oo ay maxay ahayde ila xafidaan heesaha oo oo laba erey oo kale oo maxay ahayde waxaan beri jiray berigii hore dadka gaba sanoho baan rag iyo dumarka ohan jiray isu dhaca mase dee waa la waad garanaysaa ficil haddaad dhex dhigto waa la isu dhici jiray tiyaatarka dhan in lay daawanayo Een, maxay ahaydeen Ah, berigii dambena waxaan baray helelo iyo helelo ah, eh, ha masay wada he ha masayga dabaqaaj marka dadkii waxa weyaan waad wixii waad la wadaagaysaa marka dadka meelaan tago oo aanan ku noqonina ma jirto meel wal oon tagaba waxaan lagu wadaan daari hana kusoo noqoto waanan ku noqdaa waa hagaag sahre halgan guud ahaan barnaamijkeena caweyska washington caawa waxaan kusoo gabagabeynayaa heesta ubax amaba caaqil qofba sida uu yaqaano adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idin leeyahay waa inoo iyo toddobaadka dambe inta ka horeysana sidaa iyo caweysin wanaagsan ramadaan kariim
heestaasi eh, inoo qaadisay fanaanada sahra halgan waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee nala socodsiinaysay wariyaheena sahre ciila nuur halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa dhinaca soomaaliya haddaynu ku bilowno cabdikariim xuseen guuleed oo ay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta baarlamaanka galmudug ay u doorteen xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug oo lagu dhisay magaalada cadaado doorasho adag oo saddex wareeg la isla gaadhay ayaa waxaa ka qayb galay lix murashax oo u tartamayay codadka sagaal iyo siddeetan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug wareeggii saddexaad ee u dambeeyey ayaa waxaa isugu soo baxay cabdikariim xuseen guuleed iyo axmed fiqi oo ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya halkaasna cabdikariim xuseen guuled ayaa ku guulaystay codad dhan sagaal iyo afartan halka fiqina uu ka helay afartan cod dhinaca wararka caalamkana madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan kormeeridda arrimaha hubka nucleerka qaybna ka ah wadaxaajoodka sabtida maanta sabtidii maanta ay lagula jiray iiraan ayaa sheegay in sanadkan dhammaadkiisa la soo gudbin doono warbixin ka hadlaysa in dalka iiraan uu doonayo inuu horumariyo hubkiisa nucleerkii in kale madaxa hay-adda i a e a yukiya amano oo ku sugan magaalada vienna dalka switzerland waa dalka austrian idhaahdee ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxani toddobaadkan isagoo hadalkii hadalkaasina sii raaciyey in iskaashiga dalka iiraan dartii ay suuragal tahay in sanadkan dhammaadkiisa la soo gudbiyo warbixin ka hadlaysa islamarkaasna caddaynaysa arrimaha dhinaca hubka nucleer-ka ee dalka iiraan dhinaca kalena madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in xiriirka mooska iyo maraykanku uu sii ahaan doono arrinta ugu muhiimsan ee dunida ka dhigaysa mid xasiloon oo ammaanah fariin hambalyaha oo u diray madaxweynaha maraykanka barack obama sabtidii maanta ahayd fariintaasi oo ku saabsaneed maalinta xornimada maraykanka ayaa master putin sheegay in marka laga yimaado kala duwanaanshaha ay haddana labada dal la iman karayaan xal ku aadan dhibaatooyinka caalamka ugu adadag islamarkaasna ay u babaacdhigi karaan loolanada caalamka yaala waa haddii ay galaan wadaxaajood ku salaysan sinaan iyo isqadarin maslaxadda labada dhinaca master putin ayaa sidoo kale ballan qaaday iskaashi ay labada maamul ka yeeshaan waa maamulka obama iyo maamulkiisuye la dagaalanka khatarta argagixisada ee ururka isis haatanna mid ka mid ah waa heesihii amaba qasaa'idkii bisha ramadaan idinku talagalnay ee kusoo dhowaada qasidada si bisha ramadaan ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeyga caawa inta haddii la dhada lixda barhka berri aroorteenu kulmi doono anigu waa maxamed cabdi iyo cabdi waa cabdilcasiis xuseen cusmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan